فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين
markaasaa labadii gabdhood middood u timid iyadoo u soconaysa si xishood leh oo tidhi aabbahay baa kuu yeeraya si uu kuu siiyo abaalgudka waraabintii darteed aad noo waraabisay xoolahayaga markuuna u yimid oo uga warramay qisadii dhacday wuxuu yidhi ha cabsan waad ka badbaadday qolada daalimiinta ah garmaqaatayaasha ninkaasi wuxuu ahaa nin saalix ah aabbaha labadaas gabdhood la yidhaahda shucayb sidoo kalena loo yaqaan jitro dadka ahlu kitaabka ah